ilaa iyo toban casho ah ee magaalada muqdisho annagoo uga qaybgelayna maaragtay shirarkii iyo howlihii socday maaragtay vision 2016 ama madasha maaragtay uga qaybgelaynay habka barnaamijka maaragtay da looga watashanayay sidaa la socotaan shirkaa waxaa ka soo baxay communikee aad iyo aad u fiican oo dhammaan doodihii iyo wixii looga hadlo dhan inta badan maaragtay lagu heshiiyey wax maaragtay aad iyo aad u wanaagsan soomaalidana dan u ahayd ayadoo maaragtay dhammaan gudiyadii siidka oo la ansixiyey maaragtay odayaashii iyo meelihii kala tegayeen qaybahoodii oo la sameeyey iyo dhammaan waqtiyadii doorashada dhici lahaayeen iyo siay doorashada u dhici lahayd oo dhan oo maaragtay laisku raacay runtii waxaa ka soo qayb galay dhammaan madaxda dowladaha federaalka iyo dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada kuwaas oo maaragtay si aad dood dheer kadib wax badan isku raacay wix walaali wixii maaragtay meesha isugu yimidintii badneyd ee la isku raacay waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay howlahaas shaqo oon soo qabanay iyo howlaha shaqo oo maarata ummadda soomaaliyeed maaragtay u dhiman oo loo qabanayo dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno la wadaagno in maaragtay la gaaray ama ay dhowdahay waqtigii doorashadu ay dhici lahayd inay maaragtay degmada cadaado u diyaar garoobayso in doorashadii la qabto inay dhowaan imaan doonaan ciidamo amisoona ciidamada amisoonta oo maaragtay horudhac u ah sidii ammaanka loo sugu lahaa iyo maarata sidii ammaanka magaalada gacan loogu dhigi lahaa ayadoo maaragtay laga shaqaynayo sidii doorashada uga dhaci lahayd toddobada meelood oo ka dhacaysa doorashada meel ka mid a ay weeye degmada cadaado dhammaan toddobada meelood oo dhanna waxaa tegaya ama joogaya maaragtay ciidamo amisooma oo amniga ka shaqaynaya hadduu ilaa yidhahdo deegaanadaas oo dhan ama boolish ilaalinaya ama habkii dhowaanna maaragtay guddigii siidka waxaa loo samayn doonaa tababar tababarka markii loo sameeyo kadibna waxay soo kala aadi doonaan gobolladooda annagana xubnaheenna way noo imaan doonaan si ay uga shaqeeyaan soddon iyo lixda xildhibaan iyo siddeedii senatar oo lagu soo xuli doono ama lagu soo dooran doono degmada cadaado oo ah xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug runtii dadka galmudug waxaan rabnaa inaan u sheegno inay u diyaargaroobaan dhammaan arrimahaas oo dhan iyo siday uga qayb qaadan lahaayeen ayagoo ah maarata arrimo aad iyo aad u fiican oo runtii aad iyo aad u wanaagsan